waa cudur waxa weye dilaa ah oo waxa weeye aad u khatar badan oo waxaa loo yaqaana dhimasho ay qofku halis ugu jiro waxaa la yihahdaa waa prognosiska ama marka la fiirinaya xanuunkan in khatartiisa waa conton boqol kiiba sagaashan ama boqol kiiba conton ilaa boqol kiiba sagaashan baa la yihahdaa marka aad bay halis u tahay inuu qofku uu ka badbaado haddaan ebola virus ka hadlo taariikh ahaan orka xanuunkan dadku hadda uun bay waxa weye isla hadalhayaan oo maalin walba waais weydinayaa oo xanuunkan waddanka soo siyaada hadda xanuunkan ma aha mid cusub laakiin taariikh ahaan wuxuu soo baxay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii baa la ogaaday markii ugu horreysay waxaana lagu ogaaday democratic republic of cong zaire iyo south sudan baa markii ugu horreysay lagu ogaaday siba waxaa lagu ogaaday meel yidhaahda yambuku oo democratic republic of cong ku taalo markiisi ugu horreysay isla markaana u dhow webiga la yihahdo ebola thats why magacaas loo siiyey sababta magaca loo siiyey oo halkaas ayay ka timid magacyo badan buu hadda leeyahay oo dee ebola ahaan baa loosoo gaabaya laakiin hemorhagic fever la yihahdaa hemorhagic fever marka la ohanayo waa maxay waa marka la ohanayo waxyaabaha uu keena waxaa ka mid ah inuu dhiig oo kale keeno oo qofkuu dhiig ka yimaado sidoo kale ebola virus disease baa la yihahdaa sababtoo ah viruska keenaa ebola virus la yihahdaa xanuunkan wuxuu ku dhacaa bini aadamka iyo nasliyadoo idil buu ku dhacaa markiisi ugu horreysay waxaa muxuu ahaa uu ku dhacay fiidmeerta waad taqaanaan qaybta khudrad bahalka cunto fruitska ama waxaa loo yaqaano miraha cunto ayuu ku dhacay kadib daanyaradii waxaas ayuu gudbay kadib bini aadamka ayuu halkaa ugu gudbay marka la fiirinayo xilhuuriskiisa intuu jirayo waa siddeed ilaa toban biri qofka ayuu markuu fers ku dhaca buu sii jirayaa laakiin ilaa laba ilaa laba ilaa labaatan kowna way dhacdaa inuu sii jiro uu qofku xanuunka intuusan ka muuqan calaamadaha markii ugu horreeya qofka uu ka muuqanaya waxa waye sidii hargabka oo kale calaamadihii lagu yaqaanay qofka daal ayaa lagu arkayaa qandha ayuu yeelanayaa sidoo kale madax xanuun ayuu yeelanayaa kalgoosyada iyo murqaha iyo xanuunaya caloosha sidoo kale xanuun baa jiraya matag iyo shuman ayuu qofku isku arkayaa qofkii cunadii ka go-a ayaa calaamadahaas ayaa ugu caansan marka hore calaamado oo yar yar oo dhici karana way jiraan sida qofka inuu xabadka oo kale ay xanuunto inuu hinga oo kale la yimaado neefta oo qofka ku yaraato liqada liqidda markuu wax cunayo oo kale uu dhibsado iyo nabro inay kasoo baxaan calaamadahaas oo kalena waa la arki karaa sidoo kale xanuunkan maadaama uu calaamaha leeyahay waxyaaba lagu qaldi karaa jira sida malaariyada oo kale caadiga aan naqaano iyo muxuu ahaa iyo hargabka naftirkiisa xataa waa lagu qaldi karaa marka ugu horeysa maadaama calaamadahaas uu soo baxaya calaamadaha gadaal kasoo bixi kara oo kale waxaa ka mid ah qofku inuu la yimaado xilihuuriska shan ilaa toddoba biri kadib inuu la yimaado dhiigbax oo kale la yimaado meelaha dhiigbaxa ay ka imaanayaan waxaa ka mid ah sanka oo kale iyo ciridka oo kale iyo marinka cunnada iyo waxaa loo yaqaano qofku inuu matago caadi uma tago dhiig ama saxaaxa dumarka oo kale inuu dhiig ka yimaado indhaha oo kale ayaa guduudanaya sidoo kale qofkii maqaarka waxa laga yaaba meelaha qaarkood inay gudguduud yeeshaan oo maadaama waxa weye qofkii ay muujinayaan mxuu aha calaamada ah inuu dhiigbax uu halis u yahay sidoo kale carqalad inay ku timaado xinjirowga dhiigga dhiigga qayb xinjirowga samaysaa jidha inay carqalad ku timaado ayaa dhici karta sidoo kale xubno badan oo jirka ka mid ah ayaa shaqadooda gabi kara marka la fiirinaya eboolahan waxaa keena xanuun ahaan waxaa keena la yidhahdaa ebola virus oo famil ahaan hoos yimaada filofirida waxaa la yihahda ilaa shan nooc buu u qaybsan yahay viruskan afar ka mid ah ayaa bini aadamka ku dhacda oo afar nooc ka mid ah oo loo yaqaano bundibugio iyo sudan virus iyo tay forest iyo ebola virus oo ah kan hadda ugu caansan oo baa afartaa weeye mid shanaad baa jiro o aan bini aadamka ku dhicin oo la yihahda reston virus qaab bini aadamka kuma dhaco qaabka la isugu gudbiyo oo muhiimka ah waxa weeye waxaa la isugu gudbiyaa qofkii hadduu taabto dhiig waxa weeye xanuunkii lahaa ama inuu dheecaamo oo kala taabto oo qofkii xanuunsanaa uu taabto ama shay la isticmaalay sida cirbadaha iyo waxaas oo kale in hawada lagu kala qaado weli lama caddeen waxaa la yidhaahdaa qaabka uu ku imaanaya xanuunkan waxa weeye wuxuu weerarayaa marinka dhiigga ayuu weerarayaa iyo beerka ayuu ayuu weeraraa sidoo kale muxuu ahaa xinjirowga ayuu ayuu waxaa loo sidoo kale weerarayaa qaabka lagu ogaado marka la ogaanayo qalab aan hadda waddankeena laga helin baa lagu ogaadaa oo ay ka mid tahay in la isticmaalo b c r waxa la yihahdo in la abuuro mxuu aha viruski oo cell culture la sameeyo unugii uu ku dhacaya ayaa la abuuraya iyo elisa waxa la yihahdo oo sidoo kale ayaa lagu ogaadaa iyo waxa weeye electron microscope marka intaas ayaa ugu caansan waxyaabaha lagu ogaado xanuunadan xanuunkan waxaa lagu qaldi karaa waxaa loo yaqaano in uu qofku malaariyadaas aan soo sheegnay iyo typhoidka iyo iyo jadeecada iyo iyo waxyaabahaas ayaa lagu qaldi karaa iyo hargebka aan soo sheegnay qaabka looga hortegi karo waxa weeye oo muhiimadda ah oo aan bulshada n u gudbinin waxa weeye in isolation la sameeyo waxa la yihahda isolation marka la oranay waxa qofki in la sooco oo gooni loo karatiilo islamarkaana waxa weeye lagu daweeya markii dawada la samaynayo wax kale maaha waa ka hortegin in waxa weeye qofkii lala tacaalo marka maadaama uusan dadka in uusan u faafin waa in si gooni loo hayaa sidoo kale shaqaalaha shaqaynayo iyo dadka waa inay xirtaan glofis iyo waxa weeye sidoo kale dhar adag oo waxa weye ka ilaalinaya inay xirtaan iyo mask oo ah inay wejiga iyo sanka iyo ka xirtaan qofka hadduu dhintana waa inaan la taaban oo waa markii la duugayo o kale waa in sida aan nidaamka caadiga glofisca aan isticmaalno oo kale in loo isticmaalo lakin aan gacanta iyo daaragta loogu talgelin si toos ah sidoo kale wacyigelin in bulshada loo sameeyo weeye waana sababtana keentay halkan anaga dadaalkeena ah inaan wacyigelin dadka u sheegno oo ah in gacmihii la dhaqo lagu dadaalo saabuun oo kale in la isticmaalo mar walba in cunooyinka si fiican laiskaga karkariyo oo lagu dadaalo in muxuu ahaa qudradda iyo hilibka iyo markay tahay in si fiican loo dhaqo islamarkaana wixii la karinaya in si fiican loo loo kariyo sidoo kale in qofkii loo arkay inuu waxa weeye gudbinayna waa in wasaarad oo kale ay ku samaysaa quarantine in loo sameeyo oo ah qofka si xoog ah in meel lagu ilaaliyo intuu su waxa weeye sidoo kale waa in la sameeyaa meelaha ma mxuu ahaa tusaale ahaan history oo kale la qaadaya qof markii la rabo in looga shakiyo waa la wareysanayaa hadduu sheego in meelaha xanuunku ay ku badan yihiin oo sida hadda western africana ama galbeedka africa oo aad ugu badan yahay oo hadda lasoo sheegayo in qofka hadduu safar meelaha oo kale ka yimid uu dalka wixiis dalka soo gelayo dhan waa in la baaraa marka see loo baaraya qofkii waa la fiirinaya calaamadahan laga fiirinaya calaamadaha hadii lagu arko waa in si gooni ah waxa weye waxa la yihahda contact tracing baa jira waxa goo gooni baa loo ilaalinayaa meel baa lagu haynayaa waa lala sii tacaalayaa maadaama xanuunka sheegnay helhuurisiisa inta ugu badan laba ilaa labaatan iyo kow ay tahay waa in intaas qofki la ilaaliyaa hadduu intaa kadib calaamadihii si toos ula soo baxo la arko marka waa in waxa weeye si karantiin lagu hayaa haddii la arko xayawaan qabana waa in lala toogtaa oo la dilaa weeya sidoo kale waxaa loo yaqaano xanuunkan weli looma sameyn vaccine ama waxaa loo yaqaano talaal laakiin waxaa lagu rajawan yahay sidii mxuha w h o ee sheegtay november fourteen in waxa weeye isku dayac la wadaa jiro haddii lagu guulaysto oo ah d n a vaccine la sameeyo dawooyinka marka la fiirinayo xanuunkan wax dawo leh dawo ma lahan laakiin waa la tacaalid oo qofka in xanuunka laga baabi'iyo in qandhadii iyo waxa weeye matagii in baabi'iyo qofka naxdintii iyo uu ku jiro in laga saaro in la siiyo mxuu ahaa mxuaha in la siiyo cabitaano iyo waxaas in la siiyo hadduu afka ka qaadan karo hadduusan qaadan karina sidoo kale in laga siiyo mxuu ahaa waxyaaba ah fludis in laga siiyo xididka sidoo kale qofka hadduu dhiigbax sameeyey waa in dhiigbax waa in dhiig lagu shubaa sidoo kale maadaama uu jiro mxuu aha clotin factorka ama xinjiro uu qaldan yahay oo kale waxaa la siin karaa hebrin oo maadada la yihahda ayaa la siin karaa sidoo kale waxaa lasame la sameyn karaa maadaama ay malaariyada iyo kuwa badan ay suu qaldan yahin in dawada malaria loosii bilaabi karo xanuunkan waxa weeye mxuu ahaa prognosiska ama in inuu waxa weeye khatartiisa waxa la yihahdaa conton ilaa boqolkiiba sagaashan halis ayuu ugu jidhaa qofkii inuu waxa weeye inuu u dhinto marka hadhow xataa waxaa mara qaarkood kooma inay qofka ku keenta ayaa laga yaabaa marka insha allah intaas ayaa waxa weeye inta ugu dooroon ah haddana insha allah